saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta awda naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiya haysanaa ee wadiisoo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo aad ka dhagaysataan raadiya haysnaay joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijkan idinla socodsiinayo anigoo timcade
saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa sida loo horumarin karo caafimaadka deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe waxaana marti noogu ah barnaamijka qaar ka mid ah dhallinyarada baratay culumta caafimaadka iyo mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag dhegaystayaal faraynta intaasaynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa ayuub marka hore kusoo dhawow raadiyo haysnaa ee magaalada jowhar marka xigta sidee loo horumarin karaa caafimaadka deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe marka hore waxaa loo baahan yahay in sare loo qaado wacyiga ummadda iyo bulshada aqoonteeda waxa ugu muhiimsan ee wax ka tari kara caafimaadka in kor loo qaado waa in ummadda mar walba loo qaado wacyigooda in sare loo qaado si ay aaga digtoonaadaan wax walba u keeni kara brobleemyo taasoo ku sababi karta caafimaad daro midda xigta waxaa waajib ah in kor loo qaado aqoonta bulshada aqoonta bulshada waxay we- meel weyn oga jirtaa caafimaadka bulshada aqoonta waa caafimaadka qayb ka mid ah because hadduunan qofka aqoonin waxyaabaha brobleemka u keeni kara iyo waxyaabaha aanan u keeni karin kalama garanaayo oona kala garanaynin waxaa muhiim ah in waxbarashadiisa sare loo markana doctor maxamed sidee loo horumarin karaa caafimaadka deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe bulsho weliba waxay wax ku horumarsan kartaa inay isku timaado aayaheeda iyo ka tashataan kolley markii caafimaad la dhaho qof weliba oo gobolka ku nool oo saameyna haddee tahay xoolihii haddee tahay dadkii marka waxaa lagu horumarin karaa in la sameeyo waxaa la yidhahdo awanas ama wacyigelin bulshada laiskugu keeno la yidhaahdo bal maxaa noo gudboon maxaan sameynaa sideen ugu hortagnaa dadka iyo duunyadaba caafimaadkooda aan u horumarina marka soomaalia waxay tidhahdaa war la helaa tala la helaa markii la isku yimaado oo dadkii la wacyigeliyo oo waxaan hal meel loogu soo wada jeesto runtii caafimaadka waa horumara wuxuu ka horumaraa qof waliba wuxuu helayaa message oo ah in waxaan oo ay yihiin wax aada u daran oo dhimasho keeni karo marka qofka haddii la wacyigeliyo oo la yirahdo war waxaas waxaasaa jiraan xilligaasay imaanayaan ka digtoono saas samee nadaafadii ku dadaal dadkii dhexdooda laisku gudbiyo fariimahaas runtii media laftigiisa oo ka qayb qaato wacyigelintaasaa kulley wax lagu qaban karaa isle waa maadsanta waa tahay markaana cabdigariin aadan sidee loo horumarin karaa caafimaadka deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe sidee lagu horumarin karaa haddii la yiraahdo caafimaadka si guud waxaa jiro dhowr tallaabood oo deegaanada lagu caafimaadkooda lagu horumarin karo marka si guud loo fiiriyo waxyaabahaas waxaa ka mid ah oo caafimaadka qofka caafimaadkiisa joogta kusii ahaanayo kow waxaa ugu horey qofka inuu balanced diet wax layirahdo isticmaalo oo cunto isku dheeli tiran inuu cuno cuntadiisa inay tahay cunto isku dheeli tiran oo dhammaan noocyada cuntada ay ka kooban tahay oo yacni meel ay u badnayn ugu daran waay oo maxaa ladhahay qofka waxaa laga rabaa cuntadii dhowr nooc ilaa lix nooc gaarsiiyaan dadka ku takhasusay nutritionka ama todoba mararka qaar adiga in wixii intii broteinkii carbohydrateki vitamiinskii maxaa ladahay mineraalkii mineral saltskii wixii maxaa ladahay wixii oo dhan iyo waterkii wixii inay ku wada jiraan oo intii cuntada ay ka koobneed cuntadiis in laga wada helo oo cuntadaas ay noqoto mid isku dheelitiran inay noqoto cuntada qofkaas uu isticmaalayo waa waxyaabaha caafimaadka lagu ilaalin karo ama lagu horumari karo labo waxyaabaha sidoo kale lagu horumari karo waxaan isleeyahay oo kamid ah cuntada inay waqti leedahay naftirkeeda qofka waqti uu baro waqti uu isticmaalo waqti cayiman quraacda waqtigeeda uu cuno qadada waqtiga loogu talagalo uu cuno cashada sidoo kale waqtiga loogu talagalo uu cuno idan laga maarmaan waaye waqtiga yani uu kala duwan dheefshiidka way dhibeysaa waxaa la rabaa haddii waqti aada bartid yani cuntada aad cunaysad waqtiga waqtigii aad calooshaada ay taqaanay oo cuntadaas isticmaalaysay waqtigaas inaad mar walbo aada isticmaasho oo waqti cayiman ay ku ahaato waxaa kaloo caafimaadka waxyaaba lagu ilaali kara kamid ah qofka inuu sameeyo jirdhis inuu sameeyo jirdhis inuu sameeyo qofka inuu saneyn qof meel iska fadhiya oo aan yani dhaqdhaqaaq sameynayn inuu iska noqdo sida waalidiinteena u badan yihiin shaqeeya yani dad meel iska fadhiya u badan yihiin marka culeysay keenaysaa fadhigaas layska fadhiyo culeysay keenaysaa in qofka uu yani alamiito uu soo sameeyo subaxdii oo kale haddii la heli karo uu soo socdo muhiim aaday muhiim u tahay waa tahay markana aha ayuub door ceenkee ah ayay ka qaadan karaan dhallinyarada barantay guliyada caafimaadka horumarinta caafimaadka gobolkani aada iyo aad waa mahadsan tahay walaalkay marka hore dhallinyarada wax baratay waxaa waajib ku ah inay u adeegaan ummadooda har iyo habeenba because waa indhihii bulshada dadka hadda soo waxbartay waa indhaha bulshada si ummaddan kor loogu qaadana ayagaa ka mas-uula ayagaana sare u qaadi kara marka waxaa loo baahan yahay annagoo isku xiran inaan samaysano grubyo ama meelo aan ku xiriirno si kor u qaadno caafimaadka bulshadayna si aan uga taxadirno cudurrada dilaaca sida aan ognahay gobollada ama xiliyada kulaylaha waxaa dilaaca koleeraa dilaaca mararka qaar waxaa dilaacdaa mislisaa dilaacda marka waxaa loo baahan yahay inaan bulshadii aan u samayno wacyigelin buuxda iyo inaan u samayno aqoontooda korna u qaadno si aan uga hortagno bulshada dhibaatada ka soo gaari karta cuduradaas dilaacaya waa tahay maadaamaad ka mid tahay dhakhaatiirta gobolka shabeellaha dhexe door ceenkee ah ayaad ka qaadan kartaan saramarinta caafimaadka deegaanada gobolkani door weynaan ka qaadan karnaa haddii laakiin gacmo wadajira wax ku gooyaan bulshadii aan helno dadkii anaga laftigan waxaa layidhi markaa wax sheegayso waxaa u baahan tahay qofa wax u sheegto marka meel eber wax ma u sheegi karno dadka laftigooda waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan bulshadii meel laiskugu keeno anaga waxaan doorkeena nahay waxa weeyaan inaan dadkii wacyigelino si aas volonteer ah loo wacyigeliyo anagoo waxba ka rabin waayo bulshada waa bulshadeeni deegaankiina weeyaan dadkeenna degan waxaa dhex soconaya waa caruurtii waa waayeeladiina dhaleen marka waxyaabaha ka soo gaaraya anaga wana soo gaarayaan marka waxawaay anaga doorkeena insha allah hadda kolley dhakhaatiirta gobolka joogto way fara badan yihiin waa shaqo weynay wadaan laakiin waxaa rabi laha si official in maxaa lihi jiray waqti loo qabto dadka laiskugu keeno la yiraahdo maxaa lihi jiray bal waxaan waa idin dariyin tusaale hadda keesaska ugu dambeeyey ee difeteriyada dhakhaatiir badanaa xataa qaab online ugu qayb qaatay oo gobolka kasoo jeedo hadday joogaan muqdisho hadday joogaan meelo kale iyo jowharba waa iyaga laftooda waan ku ammaanaya hoosha ay qabteen haddii dhakhaatiirtaas meel laiskugu keeno la yidhahdo bal dadkiin waxu sheega so waxaan isleeyahay inaysan diideen waa mahadsan tahay annaga waxaan diyaar unahay mar kasta inaan garab qabno bulshadeenii wax kastoo markaas dhacaana aan la qaybsanno waa tahay markaana cabdigariin aadan door ceenkee ah ayay ka qaadan karaan dhallinyarada barantay guliyada caafimaadka horumarinta caafimaadka gobolkani
dowr weyn ayay ka ciyaari karaan oo ay ka qaadi karaan oo haddana badanaa waa la sameeyaa waxa ugu weyn oo isleeyahay horta way ka qaadan karaan waxay tahay inay sameeyaan wacyigelin wacyigelin caafimaad inay sameeyaan dhallinyarada caafimaadka bartay oo aan kamid ahay in la sameeyo wacyigelin in la sameeyo oo xaafadaha la tago wax kaloo hadda oo dhallinyarada ay awoodaan badana ma jirto waa fiicneed in daawooyin yaryar dadkii loo qaado waa iska fiicneed laakiin wixii dhallinyarada iyagaaba hadda aan yani badankood aan shaqaynin oo baagmud iska ah Yaa in wacyigelin ay sameeyaan sida uh, maxaa lalahay haddii la heli karo tababaro inay sameeyaan oo muhiim ah oo maxaa lalahay waxay tababaradaas mu- muhiim u yihiin oo tusaale ahaan gurigiiba hal qof haddii la tababaro oo tababar loo sameeyo oo lagu wacyigelinayo oo dhanka caafimaadka eh cudurada la fahansiiyo waxyaabaha ka- cudurada ay ka dhashaan yani sidoo kale sida cudurada looga hortago waxyaabahaas haddii dadka la baro ee, muhiimay aada u tahay oo kaalinta ugu weyn ee yani ay ka ciyaari karaan dhalinyarada ee caafimaadka barata waa midaas maxay tahay faa'iidada ay leedahay in la ilaaliyo caafimaadka n faa'iidada ay leedahay in la ilaaliyo caafimaadka horta waa su-aal aada u muhiimsan waa la iska wada ogyahay caafimaadka qaybtuu kaga eh, qaybtuu ka tirsan yahay xagga nolosha caafimaad la-aan wax dhaqaaqi karaya ma jiro yacni qof walbana waxaa waajib ku ah inuu caafimaadkiisa ka shaqeeyo sideen ku heli karnaa caafimaad taasoo bulshada dhanne aan ku gaari kartaa bulsho caafimaadna aynu noqon kartaa Een, taas waxaa lagu heli karaa bulshadii waxbarashadeeda inaan kor u qaadno wacyigeeda den waxaa suuragal noqonaysa wax walba oo caafimaadka la xiriira inay bulshadii ogaato bulshadii loo sameeyo daraasado een, seminaaro looga wacyigelinayo cudurada faafa cudurada een, krooniga ah oo muddada jiraayo marka waxaa loo baahan yahay si isku xiran bulshadii inta caafimaadka baratay ayaa looga fadhiyaa intaasi inay la yimaadaan howl ay kaga hortagayaan bul- dhibaatadaas ummadda ka dhex jirta waa tahay markaana cabdigriin maxay tahay faa'iidada ay leedahay in la ilaaliyo caafimaadka faa-iidada ay leedahay caafimaadka in la ilaaliyo ee, waa adig waa adig waa dareemi kartaa bulshadana waa wada dareemi karaan haddii yacni la ilaaliyo intaan aan hadda isleeyahay waa lagu horumari karaa isleeyahay xaqiiqatan ee, cudurada faafa inay faafaan yaa xakamaysmays oo maxaa lalahay wax koobanay noqonaya marka intaas yani qofka uu sameeyo oo waxyaabahan la- inuu ka fogaado oo la leeyahay inuu uu ka fogaado yani sidoo kale waxyaabihii inuu sameeya laga rabin uu sameeyo tusaa- tusaale ahaan exerciseka uu la yimaado cunto fiican uu cuno waqtigeeda cuntada uu ku cuno hurdo fiican oo helo ee, maxaa lalahay mukhaadaraadka uu iska ilaaliyo waxyaabahaas markuu sameeyo faa'iidada ugu weyn ee uu leedahay waxay tahay cuduradii faafayay yaa ilaahi subxaana watacaala ka nabadgelinayo oo dadaalkii yuu sameeyey waa tahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta gobolka shabeellaha dhexe ee ma jiraan xanuuno oo aad ku dabiibi weyseen ee gobolkani dadka uu hayo oo aad u gudbisaan magaalada muqdisho haa way jiraan keysas badanoo waxaa jira oo la rafeer gareeyo oo aan lagu qaban karin gobolka runtii gobolku degmooyin badan iyo tuulooyin badanaa loogu yimaadaa maxaa la dhihi jiray isbitaalka weyn laakiin runtii waxaa jiraan waxyaabo badan oo maxaa la dhihi jiray oo ka awood badan ama maxaa la dhihi jiray xamuulkooga saa'id yahay soo dhaawacyada qaar waa la gudbiyaa xanuunada qaarne maxaa la dhihi jiray waa la gudbiyaa tusaale eh, isbitaalka wax badanaa u dhiman oo maanta ma ka fargarayn karo eh, any cases waa tahay ma heshaan maadaamaad tihiin dhallinyarada aqoon-yahan ah bartay ee gulyadda caafimaadka ah tababar kor laydinkugu qaadayo ee aqoonta bidqabka caafimaadka waa mahadsan tahay walaalkay waa su-aal aada u muhiimsan Een, horta gobolkan markaan joogno inta badan lama wada helo fursadaha xagga kor u qaadista xagga caafimaadka iyo aalmaha bulshada marka nin walba wuxuu ku dadaalaa siduu naftiisa kor ugu qaadi lahaa marka maadaama anaga naftiina aan kor usoo qaadnay waxaa qof walba waajib ku ah aynan cidna garab inagu siinin marka laga reebo waalidiinteena iyo walaalahayn waxaa qof walba waajib ku ah maadaama bulshadii aad adiga ka soo jeedid inaad adiga u istaagtid si ay caafimaadkoodii iyo xaaladahoodii bulsho ay qabeen si aad u xaliso adiga lagaga baahan yahay adigoonan cid biniaadana aadan waxba ka sugin marka waxaa loo baahan yahay isku tashi oo annaga naga yimaada marka kadib ay aan heli karnaa ummado kale oo na caawiya oo wax nala qabta oo wax nala waxee laakiin anaga haddii aan jiifano qof bini aadana waa na ogaan kara ama dhibaatadeena ogaan kara ama dadkeena xanuunsan ogaan karaayo ma jiro marka waxaa nagala baahan yahay annaga inaan isku istaagno mana jirto hadda qo- dad inta badan naga caawisa xagga waxbarashada ama aqoon kororsiga mana jirto marka laga reeba anaga iyo waalidiinteena inaan isku tashano mooyaane waa tahay ma heshaan maadaamaad tihiin dhallinyarada aqoon-yahan ah bartay ee gulyadda caafimaadka ah tababar kor laydinkugu qaadayo ee aqoonta bidqabka caafimaadka Ee, tababaro oo badqabka caafimaadka looga hadlaayo oo yacni ama do- hay-ad ayna siisay ama wasaaradda ayna siisay ka ani ahaan shaqsi ahaan markaan u hadlo ma arag weli tababaro oo dhanka jaamacadda la xiriira oo jaamacadda ina siisay iyo jaamacadda wixii aan kasoo baranay iyo ma sheego laakiin tababaro gaar ah oo yacni badqabka caafimaad yacni loo- looga hadlayo iyo oo hay-ad gaar ayna siisay ama wasaaradda caafimaadka ayna siisay hadda ma jiraan waase rajeynayna inay yani ay- ay jiri doonaan si guud waxaa noogu sharaxdaa faa'iidada ay leedahay caafimaadka haa maasha allah eh, caafimaadku waa waa faa'iido badan yahay kulley waa dareemi kartaa qof aan caafimaad qabin waa maxaa la dhihi jiray wax u diyaarsan ma lahanba kulley qofka biniaadanka markuu subaxi kasoo kaco waxa uu jecel yahay asoo caafimaad qabo inuu soo kaco habeenkii markuu seexanana wuxuu jecel yahay asoo caafimaad qabo inuu seexdo marka caafimaadku waa muhiim bee-adoo dhan uu muhiim u yahay dadka uu muhiim u yahay maxaa la dhihi jiray qof waliba oo muslima oo dunida saaran gaal iyo muslimba waxay jecel yihiin inay caafimaad qabaan caafimaadka marka ma laga sheekay karo faa'iidadiisa waa baddaas laakiin waxaan kusoo koobi lahay muhiimadda ugu weyn waa caafimaad waayo qofka hadduu caafimaad qabin ma ma- wax- waxuu samaysan karaaba jirin buu ma shaqay karo bulshadii ma dhexmari karo een, eh, goobihii cibaadada ma tagi karo marka waxaan leeyahay bulshadana ilahay caafimaad ha siiyo caafimaadka ha ku dadaalaan faa'iidada caafimaadka leeyahayna waxaa kow ka ahba inaad soo baxdo subaxii oo aad soo aado magaalada aad adoo caafimaad qaba ka laabato waa mahadsantiin ugu dambeyn maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe Een, bulshada gobolka shabeellada dhexe waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan horumarka ummadooda caafimaadkooda waxbarashadooda iyo guud ahaan amnigooda taasina waxay ka dhalan kartaa waa in la helaa ummad caafimaad qabta ka fog xagga dhibaatada iyo barakacinta iyo waxyaabaha ka fog marka waxaan leeyahay ummadda ha u istaagaan aqoon iyo waxbarasho si ay u gaaraan heerkii ay wax ku qabsan lahaayeen ayagoonan cid biniaadanna gacanta horsan inay dhaqaatiirtii iyo meelihii goobihii caafimaadka ay ku xirmaan si ay cudurkii markii waxa la arko tusaale ahaan markay een, mi- ay dilacdo mislistoo kale jadeecadoo kale markay dilacdo in goobihii caafimaad lala degdego markay dilaacdo qaaxadoo kale in goobihii caafimaad lala degdego markay dilaacdo duumadoo kale in goobihii caafimaad lala degdego si wax looga qabto haddiina midaas aanan la helin waxay noqonaysaa bulshadii inay ku dhex faafaan cuduradii ay sii bataan marka waa maasan tahay waana kaaga mahad celinaya ugu dambeyn maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ugu dambeyn waxaan bulshada ugu baaqayaa eh, oo usoo jeedinayaa in yani laga wada shaqeeyo eh, sidii loo joogteyn lahaa caafimaadka in laga wada shaqeeyo oo aan yani cudurada iska ilaalino oo waxay dhahaan alwiqaayatu khayru min alcilaaj oo ka hortaga wuxuu ka fiican yahay daaweynta cudurka inta la daaweyn lahaa waxaa ka fiican in laga hortago waxaa la- waxyaabaha laga hortagi karo waxaa kamid ah marka waxyaabihii sababayay cudurka sababayay in la iska ilaaliyo marka in nadaafada aan aada ugu dadaalno oo siqaas waxaa ula hadlayaa hooyooyinka oo guriga badanaa iga joogo in yani nadaafada lagu dadaalo nadaafada caruurta in lagu dadaalo nadaafada eh, eh, cuntada in lagu dadaalo nadaafada guriga in lagu dadaalo eh, nadaafada weelasha wax lagu cunaa in lagu dadaalo nadaafada cuntada in lagu dadaalo nadaafada in aada loo xakameeyo aada loo ilaaliyo oo laga taxadiro gacmaha la iska dhaqo guud ahaan barnaamijka dooda isbuuca waa nageen tahay intaa barnaamij ceenkan oo kala kulmi doono sidaa iyo ammaano allah
saxiibadaad waa dar kula socdo suugsan ahaadiyo dhaar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe